أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab koox hubaysan oo soomaali ay ku afduubatay qeybo ka mida badweynta hindiya kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen hoggaanka sare ee imaarada islaamiga afghanistaan iyo qaar ka mid a howlwadeennada wasaaradaha imaarada ayaa ku soo gebagaboobay magaalada kandahaar ee dalkaas wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas ku dhowaad kun qof oo ka mid a bulshada ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee bacay ay ka wada deegaano ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa madaraso lagu baranaya cilmiga sharciga iyo midka maadiga ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda kaawagoday ee degmada kaaraan ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday xafiiska taliyaha booliska riddada ee degmada afgooye murtadka lagu magacaabo xasan xuseen xaaji waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa xog dheeraad ah ayaa laga helayaa markab koox hubaysan oo soomaali ay ku afduubatay qeybo ka mida badweynta hindiya sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed xogo faahfaahsan ayaa waxa ay kasoo baxayaan markab ganacsi oo saacadihii lasoo dhaafay kooxo hubaysan oo soomaali ah ay ku qabsadeen xeebaha ka fog biyaha soomaaliya markabkan ganacsi oo lagu magacaabo heles afriditi ayaa kasoo safray dekada sika ee dalka hindiya waxauna kusii jeeday dhanka magaalada darban ee dalka koonfur afrika halkaasi oo uu shidaal u siday wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kooxaha soomaalida ah ay ugu dambeyn si iskooda ah isaga degeen markabka ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay ku fashilmeen inay afduubtaan shaqaalaha markabka la socday oo afar iyo labaatan qof ka koobnaa shaqaalaha ayaa lasoo wariyey markii ay weerarka la kulmeen ee maamulka markabka uu gacantooda ka baxay ay isku soo xireen qol difaac oo ku yaalay markabka kooxaha soomaalidu waxay isku dayeen inay jabiyeen qolkaasi balse way ku guuldareysteen howlgalgaleedka midowda yurub ee atlanta ayaa sheegay in kooxdii qabsatay markabka ay si nabad ah uga degeen goobta weerarku ka dhacay ayuu sidoo kale sheegay inay gaareen ciidankooda ah oo markabka iyo sidoo kale shaqaalahaba gacanta ku dhigeen iyaga oo badqaba midowda gaalada yurub ayaa sheegay in kooxaha soomaalidu weli halis ku yihiin maraakiibta ku safraa biyaha caalamiga maadaama ay wataan bay dhaheen doon aad u dheereysa oo laga leeyahay iiraan oo ay horey weerar ugu qabsadeen markabkan ganacsi ayaa khamiistii lasoo dhaafay lagu qabtay meel qiyaastii kun kilomitir ka baxsan xeebaha dekada eyl wakaaladda wararka ee a b ayaana weerarkaasi ku tilmaantay kii ugu horreeyey oo kooxo soomaali ah ku qabsadaan markab ganacsi muddo hal sano ah balse ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan shaqaalaha mahadsanid cabdiqani kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen hoggaanka sare ee imaarada islaamiga afghanistaan iyo qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradaha imaarada ayaa ku soo gebagaboobay magaalada kandahaar ee dalkaas nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya kulan heerkiisu sarreeyo oo ka qabsoomay magaalada kandahaar ee waddanka afghanistaan oo uu shir gudoominayay amiirulmu'miniin sheekhamullah haybatullah aqoonsaada ayaa waxaa la isugu yeeray mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee imaaradda islaamiga afghanistan qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda garsoorka iyo qaar ka mid ah culimmada ehelka u ah fadwada kulanka oo ay ka soo qayb galeen oo boqolaal ka mid ah xubnaha howlwadeennada kale ah labadaasi wasaaradood ayaa socday muddo maalmo ah iyadoo amiirka imaaradda islaamiga afghanistan uu kaga dhageystay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda waddanka ee dhinaca waxbarashada iyo garsoorka iyadoo dhanka kale la siiyey talooyin tawjiihaad iyo awaamiirta lagu horumarinayo wasaa'isha qadaha iyo soo saarista axkaam waafaqsan shareecada islaamka sheekh mawlaawi haybatullah aqoonsaad ah oo shirkaasi soo xirayay ayaa ka jeediyey kelmad taabanaysay dhinacyo badan arrimaha uu sheekhu ku nuuxnuuxsaday ayaa ka mid ahaa in si cadaalad ah loo fuliyo axkaamta shareecada isagoo hadlayay ayuuna yidhi waa inaad soo saartaan axkaam waafaqsan shareecada islaamka si geesinimo ay ku dheehan tahay waa inaysan idin saamayn culisyada laydin saarayo xitaa haddii ay dhankeena idinkaga yimaadaan ummadda waxaa muddo dheer laga xarimay inay helaan nidaam islaami ah marka haddii allaha inaga ina waafijay inaan dalka ka hirgelinno nidaam islaami ah waa in bulshada kale ee ku nool dalalka kale arrintaasi lagu dhiirigeliyaa arrimaha uu sheekh mulla haybatullah aqoonsaada kaga hadlay kelimada uu ku soo xirayay shirweynahan ayaa ah in culimmada fadwada soo saaraysay ay si ada isaga fiiriyaan masaadirta ay soo qaadanayaan ayna ictimaadaan badanaa fadwooyinkii ay horey u soo saareen culimmadii hore imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa dadaal weyn ugu jirta sidii ay u sii horumarin lahayd wasaa'isha qadaha iyo tacliinta kadib kulankan ayaana labada wasaaradood ee qadaha iyo tacliinta sare oo ka mid ah wasaaradaha ugu muhiimsan xukuumadda islaamiga ee afghanistan loo dhiibay mas-uuliyad culus lana faray inay sii kordhiyaan horumarka ay gaareen mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas sida warbixintaanu ku hayo casaam carafaad dowradan oo lagu magacdaray saxaabiga jaliilka ah cismaan ibnu cafaan waxay wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe u soo gebagabaysay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe dowradan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ku qaateen culum kala duwan iyadoona munaasabadii lagu soo gebagabaynayay dowradda ay ka dhacday degmada aadan yabaal taasoo ay ka soo qaybgaleen marti sharaf kala duwan qaar ka mid a howlwadanada maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa sharaxay culumtay ku qaateen dowladaas ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaalaa nugu galladaystay nicmooyinkiisa kala duwan ayna ugu weyntahay nicmatul islaam wal iimaan intaas ilaahay subxana wataala ayaa ugu mahad celinaynaa allahii markana soo waafajiyey haddana dowladda tan ah inaan dhammaysanno allahiina soo waafajiyey ayaa mahad mudan intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa dadkeena umrada ahay aan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa ilaahi subxana wa tacaala soo waafajiyey macallimiinteen culummadii na wax bartay kelimaadkii iyo xasanaadkii iyo khayrkii ay noo dardaarmeen ilahi subxana wataala marka waxaan weydiisanaynaa in ilahi subxana wataala ka abaalmariyo oo jannaatul firdaws ilahi siiyo subxana wataala oo miisaankooda iyo xasanaadkooda ilahi uu kabo subxana wataala biri yowma alqiyaama intaas kadib waxaan qaadanay kitaaba waxaa ugu horreeya dowladdaas horta waxay socotay saddex maalmood dowlad magaceedana waxaa la yidhahdaa cuhmaan binu cafaan shacaarkeedana waxaa loogu magac daray mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin ambata sabca sanaabila taasaa loogu magac daray oo shacaarkeeda ah kitaabada marka aan ku soo qaadanay ilaa dhowr todoba meelaas ay gaarayihiin waxaa ka mid ah kitaabka ugu horreeya aljundiyatu waalimaaratu aadaabun wa sifaatun kaasaa ugu horreeya waxaa ku xiga oo sagan ka hadlaya taqwada ilahi subxana wa tacaala kitaabka taqwada aa ku xiga waxaa kaloo ku xiga xusnulkhuluq waxaa kaloo haddana qaadanay oo ku xiga asabru waxaa kaloo haddana ku xiga asbaabu athabaati cala addiini waxaa kaloo haddana ku xiga xifdu alamaanati waxaa kaloo ku xiga cadaabu alqabri intaasaan aan noola akhriyey ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa culummadii noo akhrisay miisaanka xasanaadkooda is ilaahi u saara annagana is ilaahi nagu anfaca kuwii qaatiyo marka oo gutay ilahi naga dhigo subxana wa tacaala ilaah baa ku mahadsan allahaasaan u mahad celinaa subxaana wa tacaala uma waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta iyo culimmada iyo macallimiinta dowladana door badaya noogu soo qortay oo khayrkaana waa noo akhris ilaah baa ku mahadsan uma iyagaa mahadsan ilaahi ka amaal mariya subxaana wa tacaala miisaanka hora qiyaamo allah u saaro taas intaas baan uga baxay insha allahu tacaala dowladeennu waxay ku saabsan tahay oo loogu magac daray cuhmaan binu cafaan radiallaahu canhu magaceedu saas way ku magac baxday shicaarkeedu waxuu yahay qowlullaahi tacaala مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة تابها meeshan lagu akhriyo waxaa ka mid a toddobaday ka kooban yihiin ammaanaadka inaan xifdinno ayaa islaamka noo dhiibtay iyo midda oo xumuum aho meel walba idoo jamaca ayaa meesha looga hadlay oon ku qaadanay casharadeera dooradan oo ah saddex maalmood waxaan u mahad celinaa allah uma kadib waxaan u mahad celinaa macallimiintii iyo mas-uuliyiintii dooradan noo soo qorsheeyey ardadii mataqaanaa ku soo dhammaysatay kuna sabartay dooradaas dooradan waxaa loogu magac daray cusmaan binu cafaan radiallaahu canhu shicaarkeeduna waxa waane mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabba kitaabo badan ayaan ku qaadanay waana mataqaanaa nimco aad iyo aad u ballaaran ayaa meeshaas mataqaanaa dullaankan ku qaadanay waana ka mahad celinaynaa anigana waxaana laga rabaa insha allahu kuwii qaato oo ku dhaqmo inuu ilaahay naga dhigo wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe dardar gelisay dowraadka diiniga ah iyadoona maalmo ka hor ay ahayd markii dowlad diiniga u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aaday yabaal mahadsanid casaam ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee baay ay ka wada deegaano ka tirsan wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman xamle dacwadeedkii loogu magacdaray kun caaliman aw mutacaliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka ku nool miyi iyo magaalo xamle dacwadeedkan uu shicaarkeedu yahay alcilmu waalcamal ayaa kusii fiday deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulo galool oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo goobaha ay gaareen ragga ducaadda ah ee ka socda maktabka dacwada waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga waxbarashada kadib markii risaalooyin qayim ah loo akhriyey dadka muslimiinta ku dhowaad kun qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga faa'idaystay dowlaad sharci oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaanada aan kor kusoo xusna ee hoostaga magaalada baydhabo ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruus ay qaateen bulshada deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulo galool muddadii ku dhowaad halka bil ducaad ay ku sugnaayeen deegaanadooda dowla socotay ka socotay deegaanku madha deegaamada dowladda islaamka mase muslimiinta maamulayaan deegaanku madha ka socotay gaar ahaan degmada baydhabo deegaan hooseedaw kumada iyo deegaanka buulo garas tuulul eraw cadaayin iyo buulo galool tuulul eraw goobta mayla raayusu shanaad yahayti deegaanka sabiyo oo dowladasa toosan ka socoti akhyaarta la handiray unuba kumad hayni walaayada hadarti gaar ahaan walaayada baay iyo waa mayla raay qorshahaas hadijidi dadkaas muslimiinti iyo raacyadiyo e hooskooya ini mayla raayusu la dhaqaado ini dadki halmar laha jamciyo la buraarijiilanki walkumognayan usun ogaynan ogaada kii walaagasay haayen usuun horanka buraaraga kutubada dowladda laka akhriyaay waajibaada kumadahay may kumadahaye kitaabka isleerow alarbacuun arbacuuna xadiisan fii dami tacasub alqabiliya kitaabka leerow may kumadahaye risaala waajibaad leerow asaasiyaad risaalo leerow iyo kumadahayti anta badan dadka may wahaa antiyo badan antiyo ogno qaar ka mid ah dadka deegaanadaas ee ka faa'idaystay jowladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'ideen maylna su-aalay nala baraayay horta kitaabul araaw asaasayato diin alaad ariga su-aali waljawaab la araaw yaana la baraay awalka kitaabka eh tankaalmay bana la baraayay wala ilaahay nin aboori ma ini ilaahay nin aboori khalaqana allahu ina inu ilaahay aawudno khalaqana allahu ilaahay ma nin aboora ile cibaadatii inuna aawudno waxad dahu shiladis walaa nushrika anun wadaajina bihi billahi ilaahay shay-an walba nun wadaajin horta taasan baray ilaahayni afa ibaada ma ato hadan ibaada nu abud naballahi ibaada ma at hiya al ibaadatu ibaada hiya ismun isin ani at maga at jaami'un oo kulmiyaa likulli ma yuhibbu allah wal ilahi al sijeli wa yara allah wa naskara alayhi oo min al aqwali qawliyale wal af'ali fi'liyale adhahirati ummu qadan wal baadnati wa qarsam may garan baray diinkaynu martabis ama jaranjeeradays كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة سدنيات وهي الإسلام إسلام لما والإيمان رمايو والإحسان إحسان dadka maktabka kusoo ducaadee inyowna kaalmayaano waana isku aragda isa socona isa dareerno kaasa rajceeno nagnagu faa'iidadaasi oo qiimada badano hadiidan tanga ah inay ardayna ni hilmaansin walaa mayba waa dadka baadiha ma ana haddii marbana nin buraari jiino arday markakamna nin deenyo dadka may waa muga fala aan badinyiin yo oo aan ciiman shoona qabaan mayba waa dadka adduunyi waa ku qaalimaada mid ka mid a malaaqyada deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee ku aadan dardargelinta howlaha dacwada dadkii akhyaartii deegaankii eediyeeda aan ka faraxsanna aan ogeeki lahaa nin socoti doorooyin oo waabatumun i walili joroob nin socdi oo muddo geeki ilaahay kiin ronyab ini li deersiyo jahliga iyo kukubahaano ilaahay kiin diintiyo iyo kafahmaan ini ilaahay kiin ronyab liin kutirigali dadkii hana geysi may lanalaa jazaakumullahu khayran may ballanaahan dadkii han dareeray ama taleedii walkulahaay may ballanaa jazaakumullahu khayran eedaasinka mahadnaqaana eeda aan ka faraxsangna ummadda ilaahay kiin roonyabe may ka hormaraase ini diintiya ii barato ooba diintiya ii barato adduunya akhraab dhuroowas dadkii taleedan wal ku lahay may balanaha jazaakumullahu khayran dadkii dhegeysidina may lanana dadkii ka camal falay waana dhegeysid ilaahay ha noo weelo dadkii ninkooye walbarasho ninkooyen may balanaa ilaahay ajar joojiyo ugu dambeynna mid ka mid ah dadka ku nool deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa tiriyey tix gabay ah oo aad u soo jiitay dhammaan dadweynihii ku sugnaa halkii ay ka dhicisay munaasabad lagu soo gebagabeynayey jowlo dacwiyaha oo ka dhacday deegaanka cadaayin mujaahidiinta meeldheerning koeno macalmalaagyadii oo maalimiintii oo gadadaang meelingning koeno manateedan manati qur-aanka ninka akhriyaan mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyin meel mugda waa ka jarnay manaaradii faasoon inshaanana mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyin mush mooro ka dhaha oonta ka jarnay meelkumoodnana waaysnaynay murtiijinaada meelingninku afteeneana macaanka ilmagaana dhadhansiyen mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyin mutajaahilkiinanoo biyena mahadsanyin tan mahadalintantaanku gudubey guntu inta degaasoyaan waleersingu garwaaqsiye geesiyaasha reer luwa ingabadaana guluf olaad hoob la deero gaalaha bato guryaha ku bahadlaar garoobka oo i gabartiyo gabansho i gareytiyo garmidowtiyo i gargaduudshoba gaatirka le gacantaka gobsaano ki gaatir la-aan gurbij ay le ganaan wada gaatir i gaarika gadadaaw gundaasa goobtan degaasa gacaliya logaada akbar diinjaalaan nishaay reer daalu salaamana diintan daayinglena dulliga isku dulgaadneen waaba isku dulgaadne horandirinen daraalena noo haatoy maylka deerehe deriskoo dhoorno likadeerey diinta daayigno daraalano haatoy alla daymidiis u halnoo likadeerey diinta daayigno daraalano haatoy daawuudka hoosnoodoo likadeerey diinta daayigno daraalano haatoy daarihii firdowsi likadeerey diinta daayigno daraalano haatoy
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale xamladan dacwiga ee gaartay deegaanka bootis oo isla baydhabo hoos tagta halkaas oo in ka badan shan boqol oo ruux oo isugu jira rag iyo dumar ay ka faa'iidaysteen duruus sharci iyo muxaadaraad ay jeedinayeen ragga ducaadda ee ka socda maktabka dacwada waxaana maalmaha soo socda raggan ducaadda lagu wadaa inay gaaraan deegaana horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bakool ayaa madarase lagu baranaya cilmiga sharciga iyo midka maadiga ka hergelisay deegaan hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool mar kale warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed deegaanka wasiilo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tieglow waxa uu dhowaan martigeliyey munaasabad ballaaran oo furitaan u ahayd xarun waxbarasho oo hoos tagayso maktabka tacliinta sare ee wilaayada bakool taas oo ay wax ku baran doonaan jiilka mustaqbalka ee bulshada deegaankaasi madarasada oo loogu magacdaray khaliifkii labaad ee muslimiinta cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdee ayaa xafladii iftitaaxeeda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo waxgaradka deegaanka waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey maxadilaahi bacdija maybang maxdiyaane xarakatu shifaau lmujaahidiin wa khaasatan maybang maxdiyaane maktabu tarbiya watacliim intaas kadib walaalayaalow ee aragahay tag nicmadanga ilaahay niinshaani goobadda horumayban ii waajibte in ilaahay ka shukrin suma haddana ininu kufaa'isanang linlayacan geeka mayban roogna maalantu xamaasadii allo hoogaha yar farax yajar laakiin shay kasta oo diinga masahayn horumare aafiley maylin baahanya markan aafadaas inaynu isku ilaalinan meelang mayba lakabarday maado kasta yaa lakabarda owlaad aadaab leho diinka islaamka baradaas yaa meelang hakubahadoon islaamki mayba macalimiinga shaani marwel bolha kontaroole lankasta onog dhali onogshay madarsadan kooy koro ini oonay towsheen intaasamayba buraarije intaasi kadib mid ka mid ah guddigii dhismada madarasada oo goobta ka hadlay ayaa bulshada deegaanka u dardaarmay inay ka faa'iidaystaan xaruntan waxbarasho kuwaani may waahaan iskuulku may waahaa muddo dheere lagamagaabayaay maraaxil badan ha maraysa hadduu sheekha sheegay geedka may barhoogne insha allahu xafladii furitaanka walkastiin hoaba may waalikeeda diila hoob ilaahay beer maraa may waalka guulaysidee geedka maalintii may waahaan may waa maamulkii iyo shacabkii deg- may waa deegaanka iyo macal ardayda kulli ummadii dhan muslimiinta ahay oo kulameen xafladii furitaanka langwada kooya geedka ilaahay nin qadari marka ma ilaa inayna dardaarmeen insha allahu muslimiinta may waa walaalaga eh oo deegaanka degan insha allah walbarashada diyaaran ana in awlaadan iyo macalunuuba ka faa'iidaysano bulshada muslimiinta oo dhanna ka faa'iidaysato insha allahu dadka meelaha ka baxaana dad muslimiinta dhan anfacaw nagadaan saasa rajeeyaan insha allah ilaahay ka waala sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waalidiintii deegaanka oo ubadkooda ay wax ku baran doonaan iskuulka waxayna u mahadceliyeen bacdalaahi mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada
walaalayaal aan madheerayaw waldhammaanba male kee horta ilaahay aan mahadyaan maxadi lamaata aan mahadyaane maamulkeen unumay fadaane iskoolkaas inta laka dhisay oo unuuna diyaarangana ani iyaal sheegno oo walkastaba maaragna diyaarangana ani maamulka na ogaad insha allah farxad iyo mahadsiin ka dhawacayaane wanaag asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa sidoo kale xafladda kelimad ka jeediyey malaaqii deegaanka wuxuuna bulshada kula dardaarmay inay fursadan qaaliga ah ka faa'iidaystaan ahwaani mayla dardaaramey Eh, horta adduunyada sabar badan oo la wade maalimiintii waalidiintii oo ardayta dhalli i ardayti ini sabar dheer muujiyaan la sabara laku faa'iidaysada nicmadan nicmada hooba maylerhay saraada geedhoon jidma jiifa soo jartay ogdaa nicmo hoob ilaahay kasii hoob aad ku faa'iidaysad waayid nasiib daruum sida hata ulmaada niili roogda geeka dhumu haadaradka jeediyaayeen dhiigaseen lan walbaradi ilan walanbaranna jingaa jingmeew unugga hoobaada iyaalkaadan tarbiyaysan weladun saaliinkuile nagday ma nagdaw may fadaane ini maalimiintii i waalidiintii oo ardaytan dhalli i ardayti nicmadan ku faa'iidaysanaan saasaa dardaarmaan ugu dambeyn mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faahfaahiyey muqararka loogu talagalay in lagu daraasayo xarunta maadada koowaad ee iskuulkeena lagu baran doono waa axaadiista nebiga sal alla alay wasalam waxaa ilmaha la bari doonaa oo fasalka koowaadba ka bilaabanaya iyo labaad iyo wixii la mid ahaba towxiidka maadada labaad waa towxiidka maadada saddexaad waa shaygii qofka cibaadadiisana ku ansixi lahayd dadkan uu kula dhaqmi lahaa oo fiqiga la yidhaahdo mawaadda macadka lagu qaadanayo kow waxaa ka ah fasalka koowaad ka bilaabanaya ayadana luuqadii carabiga oo ah luuqadda asalka luuqatulqur'aan luuqadda ahluljanna luuqadaasna waa lagu baran doonaa hadduu ilaah subxaana inoo qadaro fasalka koowaad ayadana waxaa ka bilaaban doono oo muxuu ahaa madrasada ama iskuulka lagu qaadan doonaa xisaabta alriyaadiyaad oo dee aad garanaysaan faa'iidada ee leedahay dhan walba u leedahay waxaa jira mawaad fasalka saddexaad ka bilaaban doono waxaa ka mid a maadada la yidhaha taariikhda taariikhdeen waxay ka sheekaynaysaa laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ambiyadii kale ka soo sheekayne nebi maxamed ka sheekayne ilaa hadday ku keenaysaa oo fasalba fasal ka korayo hadba canuga caqligiisa heerkuu dhan yahay fasalka saddexaad ayuu taariikhda nooga bilaabanayaa fasalka saddexaad waxaa kaloo ka bilaabanayo maadada soomaaliga oo qofka farta lagu barayo siduu soomaaliga u akhri lahaa u qori lahaa ugu hadli lahaa muxuu qoraal ahaanta uu kicin lahaa ayadana fasalka saddexaad ay ka bilaabanaysaa waxaa kaloo fasalka saddexaad ka bilaabanaya insha allah maadada juqraafiga iyo maadada culuumka labadaas maado fasalka saddexaad ayagana ka bilaabanayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada boqol ayaa sare u qaaday furitaanka xarumo waxbarasho oo hoostaga maktabka kadib codsi isdabajoog ah oo ka yimid hoggaanka qabaa'ilka wilaayada ah iyo bulshada muslimka ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu